أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع محاضرة وحوي سيدي هريب الله الشيخي المال الحرام وخطورته في المجتمع في الفرد والمجتمع مالك حرامته iyo khatartiisa uu ku leeyahay ruuxa ama qoyska ama mujtamaca allaha subxaana wa tacaala saad ogsoontihiin walaalayaal nicmooyin badan buu inoo galay nicmooyinkiisana lama tiro koobi karo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddaad tirisaan iyo nicmooyinkiisa ma koobi kartaan allaha nicmooyinkiisa waxaa ka mida subxaanahu wa tacaala xoolaha uu ina siiyey iyo milkigiisa uu wax badan inooga xalaaleeyey waa nicmo rabbi inagu galladaystay subxaanahu wa tacaala xoolaha sharciga ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisu nebi maxamed loo soo dhiibay kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebigu sal alla lay wasalam waxay ka hadlaan oy daaweeyaan nolosha bini aadamka qaybaheeda kala gedisan oo dhan qaybaha ay shareecadu nidaamka ka dejisay waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo dhaqaaluhu waa qayb muhima oo nolosha bini aadamka ka tirsan way sidaas daraaddeed ayuusan rabbi faraha ka qaadin markuu tashriica dejinayey oo sharciga soo dejinayey nidaamkii dhaqaalaha ayuu dejiyey si wixii dhibkiisa ana la ysaga ilaaliyo wixii manaafacaadkiisa ana loo intifaacsado waxaadna ka garan kartaa ood meeshaa ka fahmi kartaa shumuuliyada iyo sida ay u guda weyn tahay ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala taasoo ka gedisan fahamka ay haystaan dad badan oo muslimiinta ka mid ah ay diinta islaamka haystaan in badani waxay u haystaan waa nidaamka ay calmaaniyiinta iyo laatiiniyiintu ay dadka ka dhaadhiciyeen oo ah diinta islaamka iyo dhaqaaluhu shaqo iskuma leh waa calaaqa addoonkii rabbigii ka dhaxaysa oo masaajidka uun ku kooban laakiin dhaqaalahaaga meeshaad ka kasbanayso ee uu kaa soo gelayo qaabkaad ku kasbanayso meeshaad ku bixinayso qaabkaad u maamulayso shaqo kuma leh diinta sidaasi waa siday laadiiniyiinta iyo kuwaan diinta lahayn ina bareen laakiin way ka gadisan tahay waa qodob aad muhim u ah nolosha bini aadamka meel adag kaga jira sidaas daraaddeed rabbi subxaana wa tacaala kama tegine nidaam buu ka dejiyey nidaamkiisa in la raaco wey marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay waxyaabaha dhulka korkiisa uu dhigay ee bini aadamka iyo khalqigu inay intifaacsadaan oo ugu talagalay inta uu inaga xaraameeyey iyo inta uu inoo xalaaleeyey inta uu inoo xalaaleeyey waa badan wa tilka nicmatun wa mina min allahi tabaaraka wa tacaala waa nicmo rabbaani ah inuusan ilaahay inagu cidhiidhin ee uu inoo waasiciyey oo waxyaabaha dhulka korkiisa yaalla inta inoo bannaan iyo intaan inoo bannaanayn inta inoo bannaan baa badan waa arrin loo baahan yahay inaan ogaano ilaahayna uga mahad celino subxana wa tacaala qur-aanka rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala isagoo taa u tilmaamaya wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi alardi jamiican minh samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda waxa yaalla ilaahay baa idin sakhiray idinkaana laydinku talagalay kulligoodna xagga ilahay bay ka ahaadeen subxana wa tacaala aayadda kale qur-aanka rabbi wuxuu ku leeyahay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican uma istawaa ila asamaa allah subxaana wa tacaala waa midka abuuray idinka dartiinna u abuuray waxa dhulka dhexdiisa yaalla kulligii kulligii idinkaa laydinku talagalay aayaadkaasi waxay tilmaamayaan oo laga qaadanayaa qaacidada sharciga ee culimmadu ay taqiiriyeen oo odhanaysa alaslu fi alashyaa alibaaxa waxyaabaha jira asal waxaa u ah inay bannaan yihiin wixii la dhahayo ma bannaana waa in loo helo nas loo helo ama xadiid loo helo ama aayad qur-aana loo helo laakiin wixii loo waayo aayad iyo xadiis loo waayo reebaya ama diidaya macnaheedu wax weeye waa xalaal sidaas daraaddeed haddii lama wadaad midna inay yidhaahdo shaygani waa xalaal midna uu ina yidhaahdo waa xaaraam waxaan daliil ka rabnaa midka yidhi waa xaaraam maxaa yeelay midka yidhi waa xalaal asalkii buu fadhiyaa oo waxyaabaha asalkoodu waa inay xalaal yihiin midka yidhi waa xaaraan baa asalkii ka baxay waa inuu daliilku kaga baxay keeno qaacidadu marka waa sidaas nusuustaasaana laga qaadanaya rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir yacni kitaabkaa laygu soo dejiye lai waxyooday wax xaaraam ah oo ruux quudanaya ama intifaacsanaya ka xaaraam ah ma ogi ilaa ashyaadaa dhowrkee la sheegayo mooye bakti dhiig shubmaya inuu yahay doofaar inuu yahay wax ilaahay keyrkii loo gowracay inuu yahay inahaas mooye wax kaloon ogahay oo la intifaacsanayo o la quudanayo ilaahay xaaraameeye ma jiro macnaheedu waxa weeyaan inta xaaraamta ah waa in kooban oo aad u yar inta xalaashaabaa badan maxaad uga baahan tahay marka haddii boqol kiiba sagaashan iyo shan ay xalaal tahay shanna laynaga xaaraameeyey shantaa laynaga xaaraameeyey waan ka maarmi karnaa baahiba nooma haysaba allahuma inay yani wax weeyaan adigu aad maarmi weyda mooyaan taasi waa mid talabaadi waxa weeye allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa sala alay wasalam shay hadday xaribaan oo lagaa reeboo laguu diido shaygaa laguu diiday waxaa lagugu diiday dhib ku jira daraadii shayga n iskii loo reebi maayo iska daaya maxaa loo daynaya leanna dhib baa ku jira shay haddii laynoo xalaaleeyo laynoo baneeyeyna leanna manfacadiisaa badan manafacaadka ku jira iyo faa'iidada laga helayaa badan sidaa ilaahay subxaana wa tacala qur-aanku ku sheegay yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum alطayibaat waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey maxaa loo xalaala bay ku weydiinayaan ee waxaad ku tidhahdaa uxilla lakum aayibaat waxyaalaha wan wanaagsan baa laydin xalaalay waxyaalaha wan wanaagsan maxaa lagu garanayaa shayga haddii dhibkiisa iyo dheeftiisa ay dheeftiisu badan tahay ama dheef keliya uu yahay oon dhib lahayn waa xalaalo waa ayib shayga haddii dhibkiisu badan yahay ama jidhka uu u geysanayo ama caafimaadka u geysanayo ama aakhara uu u geysanayo ama diinta u geysanayo haddii dhibkiisu badan yahay ama dhib yani baraxla uu yahay dhib keliya uu yahay labadaa goorna waa xaaraam waxaa saddexeeya haddii dhibkiisa iyo dheeftiisu siban tahayna waa xaaraam saddex goorna waa xaaraam laba goorna waa xalaal marka yani taxriimka ilaahay inaga xaaraamaynayo waxay raacsan tahay oy ku salaysan tahay shaygan dhibaata idinku jirta masalan khamrada markuu ilahay ka hadlayo subxaana wa tacaala yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan khamrada iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa khamrada iyo khamaarka fiihimaa ismun wa manaaficu linnaas waxaa ku jira dembi iyo manaafacaad baa dadka ugu jira khamrada iyo khamaarka manaafacaadna waa ku jiraan dhibna waa ku jiraan koodebaa badan wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa dembiga iyo dhibka ku jira ayaa ka weyn manaafacaadka ku jira maadaama dhibkii kaa soo gaadhayay uu ka badan yahay faa'iidadaad ka heli lahayd ama bulshadu ka heli lahayd sidaas daraaddeed buu rabbi u xarimay subxaana wa tacaala marka yani waa ka nabigeena sal lla alay waslam rabbi ku tilmaamay tawreed iyo injiil towraad sifadii uu ku lahaa waxay ahayd yuxillu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'is nebi moxamed sal alay wasalam dadka wuxuu u xalaalaynaya waxyaabaha waloolaagsan ee tayibaadka ah ee anfacaya ee aakhiradooda iyo adduunkooduba maslaxada ugu jirto wuxuuna ka xarrimayaa khabaa'ista waxyaalaha xunxunka ah ee ama jidhkooda dhibaya caafimaadkooda dhibaya xoolahooda dhibaya diintooda dhibaya wixii dhib u geysanayana nebigu waa ka xarrimaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed haddaad aragto shay ilaahay xaaraameeyey waxa loo xaaraameeyey uun dhib baa ku jira adigu ama fahan oo markaa garo ama yaynan markaa kuu muuqanin oo kuu soo bixin dhibaatada ku jirta laakiin waxaabaad ogaataaba haddii ilaahay kuu diiday waxaa lagugu diiday dhibkiisaa badan dhibkiisaa badan saas daraaddeed wixii ilaahay kaa reebay subxaana watacaala waa inaad fahamto xataa haddaad adigu gaadhi weydo oo yacni caqligaaga iyo garashadaadu ay gaadhi weydo waxaa kugu filan ilaahay inuu kuu diiday ilaahay hadduu kuu diidayna wuxuu kuugu diiday buu qabaa halkaa inaad istaagtaa la doonaya macnaha waxaa kaleeto iyadana muhima inaynu ogaano nooshan rabbi subxaana wa tacaala markuu ina yidhi shaygaasna daaya dhib baa ku jire shaygaana qaatoo intifaacsada faa'iidaa ku jirte meeshaa iyada a baan ku imtixaanana imtixaan nolosha waa imtixaan aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nabiyullaahi aadam baad garanaysaan ilaahay subxana wa tacala muxuu ku yidhi jannada galba leh uskun anta wa zawjuka aljanna adiga xaaskaagu jannada degaa la yidhi fakula minha ragadan xayu shituma jannada cunitaan waasaca meeshaad doontaan ka cunale meel alla meeshaad rabtaan jannada ka cunale maxaa la yidhi laakiin walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakunaa min alظaalimiin jannadoo dhan waad ku fasaxantihiin laakiin geedkaa un iska jir geedkaa haddaad cuntaan aalimiin baad noqonaysaan ilahay baan idinku dhaariya bal fiiriya imtixaanka meesha ka socda hal geed ah iyo jannadii oo dhan ma wax isu dhigmaan warwakaasi meeshaad doontaan tamasleeya oo saad doontaan u socda oo saad doontaan u nicmaysta laakiin geedkaas ka jira weliba waxaa loo sheegay geedka hadday u dhowaadaan wax ka dhalan kara wixii ka dhici lahabaa ka dhacay wax ilaahay qadare bay ahayd aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waa halmaamay shaydaanna waa u sheekay wuu waswaasiyey geedkii keligii ahaa ee rabbi ka reebay wakaa waa ku dhacay innagaa la mida innagaa la mida in badan waxaad arkaysaa alla subxaana wa tacaala markuu shan iyo sagaashan ama ka badan kuu xalaaleeyey shantii baa laynaga kari lahay shantii xaaraam tahayd ama intii yarayda xaaraam tahayd baa laynaga kari lahay oo xalaashuusoo kuguma filla saas way macana ayib marka waa imtixaanana marmar waxaad arkaysaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rabbi subxaana wa tacaala inuu imtixaankaasi xataa heer uu gaari karo ruuxa yani lagu sameeyo tijaabo adag lagu sameeyo oo ikhtibaar adag lagu sameeyo oo xaaraamtii sanka lagaa geliyo xaaraamtii baa ku hormarmaraysa xalaashiina daba jiir bay gashay xalaashii waa adkaatay xaaraamtiina waata halkan waata xagga haddaad u dhaqdaado waa xaaraam waa dergi xaaraam haddaad tiraadsato waata bannaankay taallaa limaada xalaashiina maba gaari kartid waa adag tahay maxaa marka qaarkood sidaa loo samaynayaa calashani waxaa la tijaabinaya oo la fiirinayaa bal adiga iimaankaagu intuu qodan yahay iyo sidaad rabbigaa u adeecayso iyo daacada aad u haysaayo intay jirto adaa lagugu tijaabinaya lagugu fiirinaya laba qiso ayuu qur-aanku sheegay masaladaa ku saabsan qisada koobaadi waxa weeye suuratu alacraaf rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi was'alhum cani alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracaa wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun waxay ahayd degmo reer bani israa'iil ah badda waxay deganaayeen qarkeeda mallayga ayaa la yidhi maalinta sabtida ah mallayga hadabanina waa loo diiday sabtidu hadday baxdo axadda iyo wixii ka dambeeya lixda beriya kaleeto waxaa la yidhi mallayga dabta laakiin maalintaas sabtida mallayga hadabanina ilaahay baa imtixaanaye meel ilaahay wax ka wadwado maxay dhihi jireen dabayr baa weli ka dhashay da rabbi subxaana wa tacaala maalintii sabtida ahayd maalintii sabtida ahayd unbaaba mallaygii badda korkeeduba isagii dhanba waaba sabaynayaaba waaba soo baxayaa badda xeebtoodu iska imaanaya dabasho uma baahno hadday rabaan gacantoodu kusoo qabsanaya kamaba cararayaba markii sabtidu baxdo habeenka axaddu soo galo khalaas badda salkeedu tegay lixda beriba hadday raadiyaan dhib iyo mashaqi kusoo qabanaya sabtidii ma soo gashay waaka waaba haraacinayaaba waaba iska socdaaba isagaaba iska imaama maxay tahay ujeeddada laga leeyahay rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquuna waa la imtixaanahayay imtixaankiina way ku dhaceen qaar ka mida siday ayaadku sheegay waa midda haddayna haysata adiga haddaad guri u baahan tahay inaad ribo ku qaadataay wax badan kaama xigo sooma laakiin mid waxaad tidhaahdaa kanadaan guri ka dhisanaya oo lacag aan xamaashay baan ku dhisanaya oo xalaal aan ku keenay yaa soo xalaal adag ma waa inaad ka raadiso badda salkeeda xaaraan baad rabtaa soo maha iyo macnaha waxa weeyaan inaad ribo qaadato waaba tanba waaba iska diyaarba waxaaba laga yaababa xataa in adiga adoon raadsaninba lagu soo qoro lagu yidhahdo diyaar mawta lagula daba ordaba meelaha qaarkood sida ka jira marka waa tijaabo alla wuxuu kugu tijaabinaya lagugu fiirinaya bal ilaa intaabuu iimaankaagu qodan yahay adaa lagu fiirinaya qisada labaad ee imtixaanka waxa weeye midda rabbi subxaana watacala uu ku sheegay suurat lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب صxaabadu way xarmadaayeen xaj iyo cumray soo xarmadeen ruuxu markuu xajkii cumrada xarman yahay oo u xidhan yahay ugaarsiga looma ogola markay madiina ka yimaadeen markay u socdaan waa xarman yihiin ugaadhii ay dhibka u mari jireen oy eryen jireen oo ay yani waxa weeyaan shiishi jireen ugaadhii oo socoto unbaaba geedaha iska soo harsanayso u imaanayso iyagiibay ku riganaysaa rabbi wuxuu leeyahay haddaad gacanta la lacdaanna gacantiinu way gaadhi waranka haddaad saa ku tidhaahdaanna waad la gaadhaysaa maba cararaysaba ugaadhi marka intay acmaashii soo gutaan ay soo xalaaloobaan oo ugaadhii marka ugaarsigu u bannaan yahay hal ugaara arki maayaan inayba eriyadaan mooyaane oo dhib u maraan mooya ma arkayaan rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala arrintaasi imtixaan bay liyabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum imtixaan wey saxaabadaa lagu fiirinaya waa gaajaysayen ogow way gaajaysan yihiin yani way u baahan yihiin hilibka cuntay u baahan yihiin jid bay hayaan waa socoto haddana maca daalika hilibkay u baahnaayeen baa lasoo hordhigaya waa kana la leeyahy waxaa la fiirinaya bal inay ilaahay u xishaan iyo inay xaaraanta u xishaan tijaabo adiga marka yani waxaan ilaahay subxaana wa tacaala waxba yani inuu kuu diido iyo inuu kuu ogolaado wax isaga uu ka helayo ma jiro laakiin muhimmaddu waxa weeye adigaa lagu imtixaanayaayo imtixaanka haddaad ku dhacdana hade qaab lagu abaalgudi baa jirta haddaad imtixaanka ku baastana abaalgud kaleeto qaab kalaad leeda ilaahay diyaariyey subxana wa tacala adigaa marka waxa weeye imtixaan ku jira waa inaad ogaato markaa noloshan aad ku dhex jirto inaad imtixaananto ilahay kugu imtixaanayo subxana wa tacala oo xataa marmarka qaarkood ay dhici karto xaaladaasoo kale inaad gaadho sida hadda meelahan ku haysata in badan oo muslimiinta ka mida macna ayib kadib walaalayaal rabbi subxaana wa tacaala markuu waxyaabahaas uu ifka korkiisa iyo dhulka korkiisa dhigay wuxuu inoo oggolaaday inaynu kasbanno shaqaysanno xamaalanno adduunyadii camirno horumarin ku samayno bini aadamkiiyo baryadiisa iyo su-aashiisa ka kaaftoonno ruuxu inuu kasbado oo shaqaysto xamaasho ayaa la amray xadiidka almiqdaad ibnu macdi karib oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen nabigu wuxu uri sal ly slam ma akala axadu طacaaman qatu khayra min an yaأkula min camali yadi ruuxu cunto ma cunin weligii ka fiican oo ka khayr badan inuu cuno wixii gacantiisu ay shaqaysay wuxuu nabigu ku daray waina nabiy llahi daawuuda kana yaأkulu min camali yadi nabiy llaahi daawuud calayhi salaam gacantiisa wuxuu ku soo saaray buu cuni jiray yani gacantuu ku samayn jiray waa ka qur-aanku sheegay wuxuu samayn jiray duruucdan qamiisbiraadyada la ysaga dhigo hubka iyo gaashaanka laga dhigto ayuu samayn jiray kaasuu gadan jiray oo ku noolaa nabiyulaahi daawuud caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waa ammaanay nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh camal yani inaad xamaalato ood shaqaysato ood kaaftoonto ood inoodanka ka maaranto middaasaa waxay tahay wax weyn maxaa yeelay baahida khalqiga loo baahdaayo waa dulli way ku dullayn khalqiga haddaad u baahato aqrabu nnaasi ilayka dadka midka kuugu dhow baahida aad u baahataay waa dulli waxweydiisigiisuna waa dulli kullamaa bini aadamkiiyo khalqiga aad ka maarantana waa cizi waxaa ka gedisan ilaahay baahida aad u baahan tahay iyo su-aashaadiiyo weydiisiga aad weydiisanaysaay waa cizi iyo sharaf haddii aad isku daydo inaad ka maarmi kartana waa dulli khalqigu laakiin sidaa maaha khalqiga kullamaa aad u baahato waa ku nacaya waa kuwa la baxay soomaalidu maamaado bugto badan iyo baryo badanba waa la isku nacabi deh dadka ka kugu jecel aabbaha haddaad uun mar walba uun aabahayda xaaladbaa sidanoo sidaa wax igaa uun aad la timaado maalinta dambe waa ku nacaya waa isnacaysaan bini aadamka marka khalqiga sidiisaba inaad ka maarantaa la doonaya oad ka kaaftoonto sood ku kaaftoomi kartaa waa inaad xooggaaga iyo muruqaaga iyo dhididkaaga aad macnaha wax weeyaan aada maashaan la doonaya macnaha rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh xadiidka bukhaariyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra ayaa nabigu wuxu uri sal lay waslam lian yaxtatiba axadukum xuzmatan cala dahrihi khayru lahu min an yas'ala axada fayucطiyahu aw yamnacahu buu nabig sal lay waslam inuu ruuxu xaabo soo gurto xagal xaaba ah xagal xaaba inuu soo gurto oo uu markaas dhabarka ku soo qaato oo uu intifaacsado intuu gato uu intifaacsado ayaa u khayr badan inuu dadka wax weydiisto oo dadka shaxaado ama ha la siiyo ama ha loo diido waxay dhahdaan assu'aalu maradun wa faqduhu mowt baa la dhaha su-aashu waa cudur nabiguna wuxuu ku tilmaamay waa nabar ruuxu wejigiisa uu gaadhsiinayo ruux xishoodkiisii baa dhimanaya sariibtii baa ka dhimanaysa waayitaankiisuna waaba geeriba intaad wejigaagii gaddo ood khalqi hor tagto ood wax weydiisato oo intaasoo dhib ismarto haddana inaad weydaano waaba dhimasho su-aashu marka ma fiicna ama ha lagu siiyo ama ha laguu diido nebigu wuxuu leeya waxaa kuu dhaantay intaad wax shaxaadi lahayd inaad intaad xamaalato xamaalkaaga aad ku noolaato xataa shaqadu shaqo hoosaysaba ha noqotid saas daraaddeed baa culimmadu waxay taqriirinayaan shaqooyinka hoos hoose baa waxay dhaamaan ruuxu inuu shaqo ka dhigto shaxaadka shaxaad inuu shaqo ka dhigto waa dhaqan in badanoo soomaali ka mida ay ku nool yihiinoo taqriiban dad mashaqaystayaal ahoo xooggoodii dayacay oo haba yaraatay aan yani inay meel farta ku fiiqaan diyaar aan u ahay laakiin subaxdiibuu soo kallahayaa dadkaasuu daba surdaya maalin maaragtay mid baa soo degay xagga nagaasaa aada looga yaqaanaa hebel baa keli baa leeya maraykanka waxa weeye isagu dadka soo dego ilaashada xagee kusoo degay wt hebel haddana ku hebel baa soo degay haddana macnaha waxaa unbu daba orto waxa un bini aadamkii ka maaran la yidhi isagu waxa weeyaan inuu dadkaad ku daba noolaado mooyaane inuu iskii u madax banaanaado male waa nooc dulinima runtii noloshu halkaa inay kaa gashaay waa nooc dulinima rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal wuxuuna tilmaamayaa ruuxu haddii markuu shaqaysanayo niyadiisu ay fiican tahay khalqigaa ka maaran oo ka kaaftoonna xalaasha uu u raadsanayo inuuba ajir ku helayo oy fii sabiili illahi tahay xadiidkaa waa xadiid uu soo saaray alimaamu tabaraani uu soo saaray mundirina wuxuu leeyahy rijaaluhu rijaalu saxiix sheikhu lalbani caleyh raxmatullahi isaguna wuxuu leeyahy saxiixun ligayrihi xadiidka kacb ibni cujrata saxaabiga la yidhahda ayaa nebiga ka warinayay wuxuu leeyahay nebiga wuxuu soo maray sal alay wasalam nebiga waxaa soo maray nin nin baa nebiga soo maray saxaabadii nebiga oo rasuulka markaa la socday baa waxay arkeen ninkan sabirkiisa adkaysigiisa firfircoonidiisa nashaadkiisay arkeen waa nin shaqaysanaya laakiin shaqadiisa nin rageed ku ah markaasaa waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allah law kaana hada fii sabiili illah xooggan iyo firfircoonidan iyo kartidan iyo uu adduunyada ku bixinayo soo ma ficlaaten inuu aakharo ku baxsado oo diinta fidinteeda iyo cibaadaysi iyo jihaad iyo halkaa inuu ku bixiyo yaa ficlaan lahayd bay dheh markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly wasalam in kaana kharaja yascaa calaa waladihi siqaaran fa huwa fii sabiili illah hadduu u soo baxay inuu u shaqeeyo carruurtiisii yaryarayd waa sabiil jidka ilaahay nin ku dagaalamayo kololbedi fa huwa fii sabiili illah haddaad idinku tidhaahdeen dadaalkan iyo jihaadkan iyo sacyigan oo dunyada ku bixinayo muu xagga kale u leexiyo ilmo yaryar hadduu u tabcayo u shaqaynayo on shaqaysan karin oo uu dhalay carruurtiisaa shaqada uu hayo fii sabiili illahi wayaan buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh wa in kaana kharaja yascaa calaa abawayni shaykhayni kabiirayni fa huwa fii sabiili illah hadduu u soo baxay inuu u shaqeeyo labadiisii waalid oo waaweyn oo da'a oo duqoobay ayaduna waa fii sabiili illahi buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh wa in kaana kharaja yascaa calaa nafsihi yacifuhaa fa huwa fii sabiili illah hadduu naftiisa uun u soo baxay inuu ilaaliyo oo ka dhowro baahida khalqiga iyo inay wax weydiisato inuu asturnaado intaa hadduu u shaqaynayo oo u dadaalayana waa fii sabiili illahi buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa in kaana kharaja yascaa riyaa'an wa mufaakharatan fa huwa fii sabiili shaydaan buu nabigu uri sal lay slm hadduu u soo baxay faan iyo kibir iyo halagu sheego iyo magacdoon intaa hadduu u ordayo o u shaqaynayana waa jid shaydaan buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh waa jid shaydaan adiga markaad xalaaldoon tahay xamaanayso shaqaysanayso ilmahaagii u shaqaynayso waalidkaa u shaqaynayso qaraabo kula xidhiidho u shaqaynayso niyadaaduna ay tahay dadkaas aad wax tartid adiguna aad khalqigaa ka kaaftoontid ogow fii sabiili illaahi jid ilaahay baad ku sugantay haddaad niyada hagaagsatana ajir baabad ka heli niyadaa wanaagsan laakiin xaalkaagu hadduu noqdo yani hebel yuusan kaa xoolo badanin hebel yuusan kaa gurya dheerdheeraanin ha lagu sheeg sheego aad hadhowta macnaha wax weeyaan dadka ku dulmidid daba noocaasoo kalea haddii kasabkaaga ay ku jirtaay markaas waxa weye waa fii sabiili shaydaan buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaan ka wadnaa kasabka xalaasha ah iyo niyada wanaagsan ajir baaba lagu helayaaba ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ina leeyahay kasbada oo shaqaysta shaqaysta baa lana leeyahay leanna adduunyadan ilaahay subxaana wa tacaala inagu inoogu talagalay hadduu inoogu talagalina waa inaan camirno waa inaan dhisno waa inaan horumarino waa inaan nolosheenna ka raadsanno sidaas way macna maba ahaba mas'alo u baahan in runtii yani laynagala hadlo oo nafteennaba ku jirto waa qariizo inagu abuuran adoo baahan cunto meeshaa taalla ma daynaysa ama adoo ooman biyo ku hor yaalla ma daynaysa ma daynaysid adduunyada laynagama wakari karaba saas daraaddeed baa waxaa arkaysaa qur-aanka iyo sunnada waxaa laynala hadlayaa yani wax weeye gaabiya waxaa laynagala hadlayaa isjira oo islaamiya oo ha isku iloobina oo yayna idinla tegin oo aakhare yaynan idin seejinin oo ha ku kadsoomina halkaa un baa laynagala hadlaya laakiin waxa weeyaan adduunyada kasabkeeda iyo raadinteedu taasi waa shay qalbigeenna ku abuuran oo iskeenba inagu jira macna waaba inagu jiraba macna ayib waxaa kaloo iyadana muhim ah adduunyada markaynu raadinayno raadinteeda waa inaynu hagaajinno waa inaan qurxinno raadinta see baan ku qurxinaynaa waa inaan xalaasha raadinno xaaraamtana aan ka tagno xadiid marfuuca ibn maajah iyo xaakim ay soo saareen calaa sharqi muslim jaabirna laga warinayo wuxuu nabigu yidhi sal lay wasalam yaa ayuha annaasu ittaquu allah wa ajmiluu fi alab faina nafsa lam tamuuta xata tastawfiya risqaha wain abطaca canha faاttaquu اllaha waajmiluu fi طalb khuduu maa xalla wadacuu maa xuriba buu nabi uri sal lay waslam wardadow alla iska jira oo alla ka baqa oo qaabka aad wax u raadsanaysaan ee wax u kasbanaysaan qurxiya buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeelay nafino dhiman mayso ilaa ay dhammaysato risqigii ilaahay u qoray subxaana wa tacala ilaa wixii ilaahay agtiisa uga qornaa uu dhammaado naf dhimanaysa ma jirto mar hadday sidaas tahay haba kaa daahow haba kaa dibdhaco wixii laguu qorayo wuu kuu imaane qaabkaad wax u raadinayso ha xumaynin sax oo waxani kolley waa kuu quran yahay oo wuu ku soo gaadhayay sababka uu kuugu imaanayo ha hadlaynin cadaabna ha ku muganin sabab ilaahay kuu ogol yahay wax ku raadi haddaad sabab xaaraana la timaadda iyo haddaad xalaal la timaaddaba kolley iyo kolley wixii kuu qornaa unbaa kuu imaan saas daraaddeed balaash iyo macnola'aan cadaab haysu gelin noloshaadana ha u fasaadinin baraka la'aanna ha isku ridin saasuu nabiguina barayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fattaquu allaha wa ajmiluu fi talab alla ka baqa oo hagaajiya oo qurxiya sida aad wax u raadsanaysaan maxay tahay maxaa laga wadaa khuduu maa xalla wadacuu maa xurima buu nabig sal alay wasalam yacni wixii xalaal aqaata wixii xaaraamana ka taga riwaayo kaleo xadiiska ka mida wuxuu nabigu yiri sal alay wasalam ina jibriila qad alqaa fii ruucii ana axada minkum lan yakhruja min addunya xataa yastakmila risqa malakul jibriil baa qalbigaygiiyo naftayda wuxuu ku riday oo qalbigaygiiyo macnaha ku soo riday inaynan nafina dhimanaynin ilaa risiqeedii ay dhammaysato fattaqu llaha ayu nnaas wa ayuha nnaas buu nabi sal l wardadow marka ilahay iska jira oo alla ka baqa wa ajmiluu fi alab raadinta aad risiqa raadinaysaanna qurxiya fain istabطaca axadu minkum risqahu falaa yatlubannahu bimacsiyati illah faina allaha laa yunaalu fadluhu bimacsiyati buu nabi sal lay wasalam haddii waxoogaa risqigu kaa baaho oo kaa yara dibdhaco xaaraam ha ku raadinay maxaa yeelay ilaahay fadligiisa uu bixinayo iyo risiqa uu ku siinayo shid xun oo macsiyo a laguma doono lagumana raadiyo saasuu nabiguna leeyahy salawatu rabbi wasalaamu calayhi xalaal wax ku doono marka waxani waa qoran yahaye ilaa wa ilaaba xalaal ku raadiyo walaalayaal marka in badan oo dadka ka mida waxa xaaraamta ku ridayaan oo ay xaaraamta u gelayaani waxaa runtii waxa weeyaan aad u daciifay rumayslaantooda ay rumaysan yihiin qadaha ilaaha iyo qadarkiisa iyo waxani inuu wax qoran yahay haddaad rumaysan tahay wixii ilaahay kuu qoray marna inuusan uusan ku seegaynin oo marna uusan ku garab maraynin oo marna uusan kaa baaqanaynin haddaad rumaysan tahay hadda waxa weeyaan xaaraam ku degdegi mayso kolliba kolley wixii ilaahay kuu qoray waa kii kuu yimaadee waxaad leedahay bal sababkii xalaashana raadi hadii kaleed sabir inta waxa ilahay kaaga imaanay subxana watacala xadiis saxiixa oo abu dardaa uu nabiga ka warinay sal alay wasalam ibn xibbaan iyo bazaarna ay soo saareen ayaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam ina arisqa la yatlubu alcabda kama yatlubhu ajalhu buu nabi uri sal lay slm risiqu addoonka wuxuu u raadiyaa sida ajashiisa geeridiisay u raadiso adinka geeri ma ka fakan kartaa geeri ma ka fakan kartaa rabbi qur-aanka muxuu ku yidhi meel alla meeshaad joogtaanba yudrikukum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel alla meeshaad joogtaanba geeridu way idin asiibi walow haddaad saro dheer dheer oo aad loo adkeeyay dhismahooda haddaad gashaan xataa geeri kama baxsan kartaan sidaadan geeri uga fakan karaynin baadan risiqii ilaahay kuu qorayna uga fakan karayn xataa haddaad dhulka dhexdiisa gasho meeshaa aad gashay waa inuu risiqaagii kugu yimaado qasab oo yaa biila quraanjada dhulka hoostiisa ku nool iyo khalqiga dhulka ku dhex nool yaa biila ilahay baa biila subxana wa tacala halkaasaa risiqooda loogu geeyaa adigana sidaasoo kaleu risiqaagu kuugu imaan xadiis kaleetaba nabigu sal lay wasalam wuxuu leeyahay oo isla xadiidkaa ku macandhow oo tabaraani oo awsadka iyo sagiirka ku soo saaray min xadiidi abi saciid ayaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam law fara axadukum min risqihi adrakahu kama yudrikuhu lmowt midkiin hadduu risiqiisa ka cararo risiqii wuu caydhsan ilaa uu gaadho sida geeridu ay kuu gaadhayso kaaga daba imaanayso ayay yani risiqaaguna kaaga daba imaanay ku soo gaadhi haddaad ka cararto xataa geeri carar lagama fakan karo haddii lagu yidhahdo waa dhiman oo naftaada kugu tidhaahdo yani kanadaad ku dhimanaysaa bal africa u carar miy miyaad ka fakan karta hawada adoo marhayo waktiga hadduu gaadho meeshaasaa lagugu imaanay sidaasoo kale risiqaagu siduu nebigu sheegay sal lay slam haddaad ka cararto kama fakan karti inaad raadisa iskaba dhaafto walaalayaal marka waxani waa wax mafruuq minhu waxaan yani wax weeyaan aan dhibaato lahayn oo kolley iyo kolley imaan lahaa bini aadamku deg deg buu ka abuuran yahaye baa intaan sugi weyno baan cadaab ku gelaynaa intaan sugi weyno yaan cadaab ku gelaynaa oon aakhiradeenna iyo adduunkeennaba u halaynayna qodobkaasi marka arrintaasi iyo mabda'aasi waa inuu qalbigeenna raasak u noqdo oo mabda'a aan rumayno waxani inuu qoran yahay haddaad xaaraam ku dadaashana aadan intii lagu qoray ka badin karin haddaad xalaashii ilaahay kuu qoray aad sugtana kolleyo kolley wixii lagu qoray waa kuu imaanayaa ee xaaraam iyo naar ha gelin ilaahayna subxaanahu watacaala yuusan kuu cadhoonin mustaqbalkaagii noloshaadii dambe asaasigeeda rasmiga ahaydna ha ku ciyaarin ha ku dheelin macna saas weyaan taasaa marka loo baahanya walaalayaal runtii waxa weye waana qodobka inaga maqan wey waxa inoo kaalmayn karana waxa weeye arrintaa aad inoogu kaalmayn karaa inaynu qanaaco yeelano alqanaaca qanaaca inaad macnaha waxa way leedahay qanacsanaan qanacsanaantaasaana waxay tahay waxa bini aadamka deeqa hodantinimada dhabta ah siduu nebigu sheegay sal lay slam laysa alghina min katrati alcarab walakina alghina hina nafsi buu nabig sal lay slam xoolo badni maaha hodantinimadu hodantinimadu waa qalbigaagoo qanacsan oo iimaan qabo wey ama waxaad haysato ha yaraado ama qatalow oo waxba ha haysanin ama wax badan hayso qalbiga ayaad ka timaadaa hodantinimadu iyo deganaanshuhu waa midda qalbiga qanaacadaas iyo deganaanshaha hadduu ilaahay ku siiyo waxba kaa hallaabi maaya haddaada xataa waxba haysanin waad iska dheregsanta waad iska dheregsanta amaa hadday noqoto uun ujeeddadaadu adduunye gaad oo adduunye qabo oo yayna fakanin oo daba orod waad un daali bilaash baad ku daali waxaan ku cuninba waa la cunaa haddaad tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa soo qabo wade xageed ka soo qaban intii la qoray kama badin karaysa dhib iyo rafaadna waa kuu dheri wuxuu rasuulkeenu yihi salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiidka cabdullahi bn cabbaas tabaraani uu soo saaray ibn maajahna uu wariyey nebigu wuxu yuri sal lay waslam man kanat iddunya hama faraqa allahu shamlah wajacala faqrahu bayna caynayh walam yu'tihi walam yu'tihi min addunya ila ma kutiba lah ruuxii murugtiisa iyo walbahaarkiisa adduunye un ka dhiga raadi daba orod keen ku ururi yani waxa wey wax dhigo accountiga yani gaadiid guri daba ordo jadwalkiisa timetablekiisa haddaad fiiriso adduunye keliya taa ka buuxay aroortii markuu soo faco ilaa intuu kasoo seexanayo waa un adduunyo hal qodob oo aakharo ku saabsan inaan laga helin baa laga yaaba murugtiisi iyo walbahaarkiisu marka waa adduunyo ruuxii sidaa ka dhiga nebigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay arrimihiisa waa ka kala daadiyaa ko talabaad faqri iyo baahi iyo gaajo ayaa labada indhood dhexdooda laga saaraa riwaayo kale waxay leedahay qalbiga ayaa laga geliyaa baahi aan marnaba dhammaanayn ta saddexaad adduunyada uu saa u noqday ee saa ugu rafaaday wixii loo qoray wax ka badan ma keeni karo lamana siinayo buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh wixii loo qoray adiga haddaad dadaasho iyo haddaadan dadaalin wixii laguu qoray ka badin maysa dadaalka waad furan tahay waad faran tahay kasabka waad faran tahay sababkii inaad la timaado waad faran tahay oo asbaabtii waa loo baahanya inaad la nimaado sida markaad doonayso inaad carruur dhashaba loo bahaya inaad islaam guursato oo markaa kadibna xaaskaagii aad is aragtaan waa sabab sooma laakiin inaad ilmo helayso haddaad sababkii la timid inaad ilmihii helayso maqasaba maya intiiba intaad samayso inaad weydaa laga yaabo sooma dhici karta leanna sababta bini aadamkii khalqigu way samayn karaa sababta midhaheedii inuu ka dhasho ood hesho waxaad ka rabtay ilahay bay u taalla subxana watacala adiga hawl kuu taalla maaha saas sidoo kaleeto sababkii adiga la imo xalaashii raadi ganacso xamaalo yani falo beero si wax alla wixii aad xalaal ku raadin karto samee laakiin haddana waxaad ogaataa waxaan ilaahay kuu qorin subxaana watacaala inaadan keeni karin si kasta haddaad ugudasho xalaasha ku ekow marka sidaasa macnaa wax weynala faraya ta kaleeto iyadana meesha ku jirta waxay tahay dadaalka ruuxu uu adduunyada aada ugu dadaalayo ee xalaal iyo xaaraanba uu daba ordayo waxa uu nebigu inoo sheegay sal lay wasalam diintiisa iyo sharaftiisaba inay dhaawacayso miaal buu nebigu ka bixiyey sal lay waslam wuxuu yidhi maa di'ibaani jaa'icaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi lmar'i cala almaali washaraf lidiinihi adiga laba yey yey waa taqaanaan baan umalaynaya laba yey oo adi lagu sii daayo oo adi lagu diray dhib intee leeg bay geysan karaan yeydu waa xayawaan caje badan xayawaan caje badan adiga haddii lagu sii daayo oo lagu fasaxo waxba reebi mayso laba yey oo adi lagu diray wax ma reebaan way fasaadiyaan sidaa waxaa ka daran dadaalka uu ruuxu xoolaha iyo adduunyada ku dadaalayo fasaadka ay u geysanayso diintiisa iyo sharaftiisa ayaa ka daran buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh haddii uun adduunyo iyo xoolo iyo yacni sharaf iyo magac iyo kursi iyo yacni waxaa uun haddii uun raadinteeda ay hawshaadoo dhan noqoto diintaadii iyo sharaftaadii o dhan baa fasaadaysa aakhiradaadii waa u dhammaatay markaas waxba kuu soo hadhi maaya marka waxba ha israacinin adduunyadani waxaa la doonayaa inaad in badan soo reebato in badan inaad isceliso in badan inaad macnaa wax way caqligaaga ku noqoto in badan inaad xisaabtanto in badan inaad aakharo fiirisood wax badan aad macnaa wax weye yani aad xagga macnaa wax weye aad fiisa ayay u baahan tahay waxani wax laga salgaari kara maaha adduunyada siduu nabigu sheegay sal lay waslam qalbu shaykhi shaabun fi itnatayni buu nabi uri sal lay waslam ninka odaygee da'da ah qalbigiisu laba arrimood buu weli dhallinyaro ku yahay laba arrimood kama duqoobo si kasta hadduu u duqoobo intuu soo goto sariirta markuu ku urursado qalbigiisu weli laba arrimood kama duqoobin maxaa yeele labada arrimood labada arrimood waxa weeyaan sida nabigu noo sheegay sal alay wasalam waa yacni jacaylka nolosha iyo xoolaha jacaylkooda xub ulcaysh ama tuulu lamal waa xub ulmaal xoolo jacayl qalbiga bini aadamku kama gaboobin waxaa kaloo usan ka gaboobin nolol jacayl odaygaas iyo duqdaas ku urursaday sariirta weli waxay isleeyihiin malaha yani waxa wey cimri dheer baa idiin sii laaban qalbigu saas ugu sheekeynay jacaylkay xoolaha jecelyihiin waaba adiga arkayo mar kastoo da aad sii noqotoba lex jecladaa kugu sii badanaysa nimbe ninku ka wan yahay buu ka lex jecla badan yahay waa saas dhalinyarada waa ka lex jeclayar tahay marka odayaasha oday markaad noqotoo loo baahnaa dhinaca aakharaad u badatay bal lex jecladan iyo waxan iska fududee markaasaabaad ugu daraanba markaasaad dhigideeda iyo ururinteeda iyo kaydinteeda iyo markaasay ugu darantay waataa nabigu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh lagama dhergo sidaas daraaddeed buu nabigeenu ilaahay wuxuu ka magan galay nafta noocaasoo kalean dherginba allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakshac wmin nafsin laa tashbac wamin dacwatin laa yustajaabu laha buu nabir sal lay slm ilaahu waxaan magan kaaga ahay cilmi aan wax anfacaynon camal lahayn qalbi aan khushuucaynin markii wax loo sheego qalbi laa yakshac naf aan dhergaynin oo sideedaba maderagta ah iyo baryo aan la aqbalayn intaasaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigeenu dhihi jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh walaalayaal marka waxa wax laga dhergeeya ma aha haddaad boqol xaaraama isu keentiy haddaad xalaal ku gaabsato intaba waxaad ka dhargayso ood ku degayso ma aha ee xalaasha quudo xaaraamtana iska ilaali waa ka nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh xadiid saxiixa ku yihi law kaana libni aadama waadiyaani labtaqa haalitan bu nabi sal lay slam ibni aadamku hadduu laba tog oo xoola an la siiyo mid saddexaad buu raadin laha walaa yamla'u jawfa bni aadama ila turaab bini aadamka gudihiisa cara unbaa buuxisa buu nabi uri sal lay wasalam wayatuubu allahu calaa man taab allana ciddii towbad keenta wuu ka toobad aqbalaa marka wax idin yani adduunya inama deeqdo kulli adduunyada waxa dusheeda saaran oo dhan hal ruuxo inaga inaga mida haddii la isugu geeyo oo la yidhahdo adaa iska wadale inama deeqdo tu kale ha laygu darule tu kale tan iguwatile marka kama dergeenno wixii mar haddaan laga dergeen oo laga salgaaraynin marka in la iska ururiya ku fiican ood xalaashaa ilahay kuu bana ku gaabsato wuxuu nabigeenu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh akhiru zamaanka inay imaan doonto wakti ayna dadku u aaba yeeli doonin waxa ay cunayaan ma xalaal buu ka yimi mise xaaraan buu ka yimi xadiidka saxiixulbukhaariga ku yahay ya'ti cala annaasi zamanun laa yubaali almar'u maa akhada a min alxalaami xalaali am min alxaraam buu nabi uri sal lay slam dadka waxaa ku imaan doona wakti uusan ruuxu u aaba yeelaynin waxa uu qaadanaya ee uu cunayo ma xalaal buu ka yimi mise xaaraan buu ka yimi waktigaasi wuu imaan doonaa buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam aleyh waktiga hadda la joogo maanta midda la taagan yahay buu nabigu tilmaamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay ruuxa markuu wax raadinayo adduunyo doonayo bal fiiriye ilaahay ma ogol yahay sharcigiisu ma ogol yahay mise ma ogola waa dad yar inta kale qaacidadooda waxa weeye taan hadda sheegaynayo waxaan ku cuninba waa la cunaa soomaaliya saasay ugu macmaalay waxaan ku cuninba waa la cunaa wuxuu doona ha noqdo dhac ha ka soo jeedo dililiqa ha noqdo yani xatooye ha ku yimaado waxaan ku cuninba waa la cunaa saas maaha wixii xalaala la cunaa wixii xaaraamana waa laga tagaa qaacidadu waa sidaas marka yani waktigaasaan ku jirnaa ruuxa muslimka inuu aada isu ilaaliyo ayaa loo baahanya walaalayaal marka xaaraamta cunitaankeeda iyo quudashadeedu khatarkay leedahay waxyaalaha xaaraamta xoolaha xaaraamta laba qaybood baa loo qaybiya shaygu inuu yahay xaaraamun lidaatihi isaga daatadiisu xaaraam ku yahay sida maalan doofaarka khamrada eyga daata ahaan buu xaaraam u yahay marna ma xalaalooba qaybta labaad ee xaaraamtu waa waxa la yidhaahdo xaraamun liwasfihi asal xalaal buu yahay laakiin qaabka iyo kayfiyada iyo sifada uu ku yimid buu ku xaaraamoobaya masalan xoolo aad soo dhacday asalka xoolahaasi xalaal wey ninkii lahaa bay xalaal u yihi adiga maxay kaaga xaaraamoobeen qaabkay kugu soo galeen xoolahan ribaad ku keentay waa lacag ama waa guri ama waa baabuur asalkiisu waa xalaal laakiin qaabkan uu kugu soo galay iyo dariiqadan uu kugu yimid buu xaaraam ku noqonaya khamaar baad ku keentay waa la mid yacni wax xaaraamaad ka kasbatay sida qaadka iyo sigaarkiiyuu kaa soo galay waa la mid waa xaraamun liwasfihi qaabka uu kugu yimid iyo dariiqaduu kugu soo galay bay shareecadu diiday labadiisa qayboodba isku daro labadiisa qayboodba in aad intifaacsato ood ku shaqaysatood xoola ka dhigataayo khatar weyn bay leedahay khatarahay leedahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxay keeni kartaa in aan camalkaaga lagaaba aqbalinba salaadaada baryadaada cibaadadaada in lagaa aqbali waayo oo lagugu soo celiyo waxaa keenta xaaraam cunitaanka waxaa ku tusaya xadiidkii abu hurayra saxiixu muslimka ku yaalay nabigu sal ly waslam wuxuu yihi ina allaha ayibun walaa yaqbalu ila ayiban xadiidkii ka bilaabanayay wuxuu nabigu yuri sal lay waslam uma dakara arajula yutiilu safara ashcasa akbar nabigu sal lay waslam wuxuu sheegay nin yani waxa weeyaan safarka dheeraynay safar dheer buu gelaya markuu safarka gelayo waa basaasanya bood iyo bus baa ka badatay samaduu gacmaha u taagaya markaas wuxuu leeya rabbiyow rabbiyow buu le waxbuu weydiisanaya wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam cuntadiisu waa xaaraam oo cabitaankiisu waa xaaraam oo labiskiisi iyo dharkuu qabo waa xaaraam oo waxa lagu dheefiyo lagu ababiyey oo lagu koriyey waa xaaraam fa annaa yustajaabu lidalika ka noocaasa see wax looga aqbalay buu nabi yuri sal alay waslam seebaa baryadiisa loo aqbalaya ibnu rajab alxambali caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay ninkaasi wuxuu isku daray afar afar arrimood oo mid walba ay ka mid tahay asbaabta lagu aqbalo baryada afarta maxay ka mid tahay maxaa ka mid ah safar dheer buu galay safarka in muddada aad ku jirtana ruuxu markuu musaafir yahay waa xilliga baryadiisa la aqbalo wey oo nabigeena wuxu uhi sal alay wasalam saddex ruux baryadooda lama soo celiyo baryadooda waa la aqbala waa saddexdee waa musaafirka socotada iyo ka laga gardaran yahay la dulmiyey hadduu habaaro kii dulmiyey isagana lama soo celiyo waa la aqbalaa ta saddexaad waa waalidku hadduu u duceeyo ilmihiisa saddexdaa baryadooda lama diida buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ninkani horta waa musaafir oo safar dheer buu ku jiraa waa sabab keeni lahayd in laga aqbalo baryadiisa kow sababta labaadi waxa weeyaan xusuulu tabaduli fi llibaasi waalhay-a qaabka uu u yaallay ilaahay ku baryayo waa qaab uu ka muuqato yacni waxa weeyaan nooc nooc basaas ah iyo bood iyo rafaad baa ka muuqda addoonku markuu rafaadsan yahayna rafaadka ka muuqdaay waa sabab keena inuu ilaahay baryadiisa aqbalo oo nabigeena wuxuu rasuulku uri sal lay wasalam rubba ashcata aqbara low aqsama cala allahi la abarahu abarahu buu nabi uri sal lay wasalam waxaa badan mid basaas badan oo bus badan oo rafaadsan oo hadduu ilaahay ku dhaarto wixii uu dhaartay ilaahay uu u fulinayo subxaana watacaala hadduu yidhaahdo wallaahi inuu roob imaan roobkii waa la keeni ilahay agtiisa si uga dhowye baryadiisa waa la aqbali basaasta iyo rafaadka ka muuqda waa sabab keena in baryadii la aqbalo ninkaasi nebigu wuxuu ku sheegay ashcasa akbar waa sabab keeni lahaa in baryadiisa la aqbalo ta afraadta saddexaadi waxa weeye yamuddu yadayhi ila asamaa gacmuhu kor u taagaya gacmuhu kor u taagaya gacmaha marka la taagana taagidda gacmaha kor loo taago markaad ilaahay baryaysaay waa sabab keena ayadana in baryadaada la aqbalo oo rasuulkeena wuxuu yidhi sal ly wasalam xadiis saxiixa oo axmed iyo keyrkii ay soo saareen ina allaha xayiyun kariimun alla subxaana wa tacaala waa xishood badanya waana kariima waa deeqs yastaxyi idaa rafaca arajulu ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu hadduu gacmaha u taago labadii gacmoodoo madhan oo uu ku guul darraystay inuu ku soo celiyo ilahay waa ka xishoodaa subxaana wa tacaala gacmihiina waa taageen ninkaas sababta afraadi waxa weeye ilaahay asmaadiisiibuu ku tawasulayoo wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ilaahay asmaadiisa haddaad ku tawasushana waa sabab keeni kara baryadaada in la aqbalo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha magacyadan wanaagsan buu ilah leeyahy ku baryada leh imisuu isu keenay marka afar buu kulmiyey afar sababood oo mid walba uu keeni karo in baryadiisa la aqbalo ayuu meesha isugu keenay wixii oo dhan maxaa ka xoog bato oo baryadiisa loo aqbali waayo wixii oo dhan waxaa ka xoog bato oo isku fuuqfuuqsaday oo gaashaanka u daruuray xaaraan buu cunaa walu fiirsado ilah baa nagu dhaariyey xaaraan buu cunaa baa layidhi waxba laga aqbali maayo salaadaada soo in la aqbalo marad dadaalkaaga sacyigaaga sadaqadaada baryadaada maxaa u rafaadsan laha intaasaan gacmaha taagana alla ilaah caruurta noo xif alla ilaahay khatarta naga saar ilaahu dhulkii noo deji ilaahayo cabsida iyo macnaa dhibka na haysta intaasaan gacmaha taag waxba laynaga aqbali waay waan wareersana war maxaa laynoo aqbali lahaya kaale balaayaa dhacayso waxaa laleeyahay meel hebla balaayaa ka dhacday wadan hebel baa lagu duulay wadamada muslimiinta ha laga qunuudo waxaa laleeyahay ilaahayo waxa laga rafci balaayada laga rafci wadaadadii xarameynkii kulli waa waa la qunuuday war maxaa laysoo aqbali lahaya mal ma la fahmin ila leanna waxa weeye in badan oo muslimiinta ka mida xaaraan baa la cunaya xaaraam ruuxa cunayna waa kaa nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi faanlaa yustajaabu lidalika ka noocaasoo kale asee baa loo ajiibaya see wax looga aqbali bu nabigu salawatu rabbi waa istiqraab istibcaad wey waa wax fog in laga aqbalo arrin halisa wey marka waa arrin halisa waxay keenaysaa marka inaad xalaal miirataan ood xalaasha ku dadaashaan oo wixii la yidhahdo wax xaraam aad ka fogaataan waxaa intaa dheer ciqaab baa ka dhalata maalinta qiyaamada ah ciqaab baa ka dhalata ciqaabtu waa laba xoolaha xaaraamta aad ku keentay haddaad sadaqaysato haddaad qaraabo siiso haddaad ka tagto lagaa dhaxlo haddaad ku xajido wax alla waxaad ku samaysaba waxba lagaa yeeli maayo nabigeenu wuxu uhi sal ly wasalam man kasaba maalan min xaraam fa actaqa minhu aw wawasala raximahu kana dalika isran calayh riwaayo kaloo xadiis ka mida waxay leedahay man iktasaba maalan min ma'sam fawasala bihi raximahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fii sabiili illah jamaca allahu dalika kullahu jamiican faqadafa bihi fii jahannam buu nabi uri sal lay slm ruuxii xoolo kasbada oo meel xaaraama ka kasbada qaraabadiisa ka xidhiidhiya qaarna ka sadaqaysta qaarna jidka ilaahay ku bixiya iyo meel khayr oo ilaahay jecel yahay intaasoo dhan inta la kulmiyo yaa naarta lagu tuuri buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh sadaqadan waxaan mar hadduu xaaraam yahay sadaqana kuu geli maayo cibaadana kuu geli maayo cunitaanka aad cunaysana khatartaasuu leeyahy reerkaaga iyo carruurtaada iyo waxaa dhici karaysa inuu keeno duumidooda ilmahaaga inay macnaha waxa weeyaan hallaabaan oo ciyaaldardi ay noqdaan oo akhlaaqdaad rabtay iyo wanaaggaad rabtay ay ka baxaan waxaa keeni kara waa xaaraamtaad cunsiinayso eed ku dheefinayso eed ku korinayso gurigaagu inuu burburo adiga xaaskaagu aad isku dhacdaan ood kala boodaan in badan waxaa keenaya waa xaaraamta been baa la sheegaya khayaana la sheegaya gaaladii baa la siraya waxaa la leeyahay maaragtay kanaan nahay waan kala maqan nahay isma qabno waan isku kacsan nahay waan isma cadaysan nahay fajifaji waxaasaa la akrinaya gidhish gidhish waxaasaa la sheegaya gaalada inuu akrinaya markaasaa xoola laysa siinaya waxoogaagii laysa siiye sabab waxay u noqonaysaa in ilaahay uu ka dhigo in reerkii ku burburaan limaada lianna xaaraamtu reerahay burburisaa xaaraamtu carruurtay baabi'isaa xaaraamtu barakaday qaadaa xaaraamtu cimrigaagay cidhiidhidaa xaaraanta mustaqbalkaagii aakharay baabiisaa oo nabigeenu wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh kacb ibna cujrata markuu la hadlayay saxaabiga la yidhahdo yaa kacb ibna cujrata inahu laa yadkhulu ljannata laxmun wadamun nabataa calaa suxtin buu nabi yuri sal lay wasalam kacab ibna cujrow waxaad ogaataa hilib iyo dhiig xaaraam ku soo baxay oo xoolo xaaraama ku koray waxa ay gelayaan naartay gelayaan naar baa ku habboon annaaru awlaa bihi buu nabi uri sal lay waslam naar baa ku habboon kacab ibnu cujrow buu nabi uri sal lay wasalam dadku waa laba nin dadkoo dhan waagu markuu beriyo way ka lahaan mid wuu ka lahaa oo wuxuu u ka lahaa naftiisa inuu furto oo cadaab ka furto midna waa ka lahaayoo naftiisa inuu halaaguu u ka lahaa waa ka xaaraamta iyo waxaan ilaahay rabin maalintii o dhan ku jiroo gelay midka xalaasha raadinaya waajibaadkiisa iyo cibaadadiisa gudanayana wuxuu u kallahayaa naftiisa inuu xoreeyo oo cadaabka ilaahay cadhadiisa ka xoreeyo subxaana wa tacaala waxaan ku soo gabagabaynaya iyadoo waktigii runtii u dhammaaday xaaraam la geray xalaalna la geray wixii hadduu kuu caddaan waayo maxaa la samaynaya wuxuu hadduu kuu caddaan waayo ma xalaal baa mise waa xaaraam inaad iskaga tagtaa la doonay haddaad diintaada iyo aakhiradaada ad u lex jeclaabayso waxaa la rabaa shaygu hadduu kuu caddaan waayoba ka tag nabigu wuxu yuri sal lay waslam alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabahaat xalaashu waa cadda xaaraamtuna waa caddahay waxa u dhexeeya waxyaalo dheh gashan oo qarsoon laa yaclamuhuna kaiirun min annaas dadka intooda badanna ayna garanayn faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi bu nab sal lay waslam waxyaalaha u caddaan waayo ruuxu iskaga taga diintiisii iyo sharafkiisii waa ilaaliyey waman waqaca fi lxaraam waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaraam waxyaalaha uu garan waayo u caddaan waayo ruuxii ku dhacana xaaraamtiibuu ku dhacay karaacin yarcaa xawla alxima buu nabri sal lay wasalam wuxuu la mid yahay midka xoolo jirka ah oo seeraha dhulka xoolaha loo diiday ee xidhan dhulka hareerihiisa xoolaha ku wareejinayo ku raacayo hadda haddaad xoolihii la joogto meesha loo diiday inaad ka fogayso saasaad ku nabadgeli kartaa haddiise laakiin xoolihii meeshii loo diiday ee laga xidhay aad ku ag wareejiso iyo beeraha marka dambe xoolaha qaar aan khayr qabin baa ku jiro way gelayaan macnaheedu waxa weeye yani beerta ka fogow xaaraamta ka fogow adiga xaaraamta waxaad isu dhexaysiisaa xad ayna kuu imaanin salafka ridwaanullahi calayhim iyo dadkii waraca ku dadaali jiray waxyaalaha xataa mubaaxaadka waa ka tegi jireen mubaaxaadka xataa wax badan bay ka tegi jireen maxaa yele waxay dhihi jireen mubaaxaadka qaarkood waxay ku jiidayaan makruuha makruuhii haddaad caadaysatana wuxuu kuu jiidayaa xaaraamtii caddayd buu ku jiidaya sidaad usii fududaysanayso marka dambe halkaasay kugu tuuraysaa macnaha nabigeenana sal lay wasalam wuxuu ku yidhi yaa waabisa istafti qalbaka dad badan waxay kugu wareerinayaa sheekhu bal ka waran kalaan samaynaa halkan waxana yaalla bal sheekhow ka waran nabigu wuxuu leh sal lay wasalam istafti qalbaka qalbigaaga su-aal weydii qalbigaaga fatwo weydii adigu isku noqon adigu dib isugu noqon wuxuu nabigu yuri sal lay waslam albiru maطma'anat ilayhi nafsu wanaagga iyo biriga iyo taacadu waa wixii naftu ku xasisho oo iska cad iska cad waad xambaaranaysaa waa wax iska cad oo iska muuqda wey wixii saasoo kale u cad oo naftaadu ku degan tahay xalaalnimadiisa kaasoo kaleeto ka shaqayso oo qalbigu ku dego walismu maa xaaka finati lqalbi dembiguna waa wixii qalbigaaga ku noqnoqda ood goyn kari weydo shaki badan kaa galo oo laabta ku soo laalaabta wa in aftaaka annaasu wa aftawka bu nabri sal lay slam dadku haba kuu fatwoodeen oo ha kuu sheegeenbe waxa hadday naftaada ku degi weydo dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka wey waxaad ka shakisan tahay ka tag waxaan shaki kaaga jirinna aad xalaashaas ku dadaal oo xaaraamta ka carab si aadan u ibtiloobin oodan mustaqbalkaagii aakhiradaada iyo adduunyadaadaba aadan khatar lugaha ula gelin taasaa marka hore la doonayo waxyaalaha shubahaadka ayaga laftooda inaynu ka fogaano khaasatan ribada khaasatan ribada oo waayahan aad meeshan ugu badan oo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi alriba halaaثun wasabcuuna baaban aysaruhaa mithlu an yankixa arajulu ummahu buu nabi uri sal lay slam ribadu waa toddobaatan iyo saddex baab midka ugu fudud wuxuu la dembi yahay nin hooyadii xaas ka dhigtay oo kaleeto nin hooyadii xaas ka dhigtay oo u galmooday ilaahay baa lagu dhaariyay wax hataa afka la soo marin kara maaha fadeexada iyo foolxumada iyo dembigu siduu egi ribada qaybaheeda ugu dembi yar taasay la dembi tahay buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib ka dharagtay guri ku qaadatay baabuur ku qaadatay yani xamaalantay accountiga dhigatay laakiin talo maxaa ka dambayn doona waa laysu dambeeya waa laysu dambeeya xadiis kaleetana wuxuu ahaa yani soddon iyo saddex goor inaad zinaysato saddex iyo soddon goor inaad zinaysato ayaa dhaanta ribo aad og tahay inay ribo tahay inaad qaadato zinadu soo wax foolxun ma ah soddon iyo saddex goor inaad zino ku dhacda ayaa waxay dhaanta ribo midda ugu fudud inaad gasho waa xadiis nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh marka ribada ka carara khayaanada gaalada aad khiyaanaysaan joojiya gaalada ay meeshan ka idin keentay aad la soo degteen cahdiga kula nooshiin ballanta kula nooshiin xoolahooda ha xalaalaysanina laalaabka iyo dabamartada iyo yani waxa weye beenta iyo khiyaanadan iyo waxaan faraha badan waxaad isku ogtiin waa inaad ku shaqaysaan waxaydaan isku ogeyn markaad gelaysa waa inaad tidhaahdo kaas ma ogoli haddaabaad heshiiska gasho heshiiskaas waa inaad ilaaliso kaa un baa kugu xalaaloobi karaa heshiiska aad gashay haddaad ka baxdood jabiso ood hoos ahaan uga baxdo wixii kugu soo galayo waa xaaraam lianna xoolaha gaalada mucaahadiinta ahee lala nool yahay ee cahdigu idinka dhexeeyo xoolahooda waxay ku bannaanaadaan keliyeeta suuradii iyo qaabkii ama inay ku siiyaan ama heshiis inaad ku kala gashaan qaab noocaasoo kale laakiin khayaano iyo dabamarto iyo qaab noocaasoo kaleetaan laguma qaadan karay ruuxa muslimkaa xoolihiisu siday xaaraam u yihiin iyo xoolahooduna xaaraam u yihiin dariiqada ay kuugu bannaanaan karto unbay dariiqadooda iyadana kuugu bannaanaan karta laakiin soomaalidu waxay rumaysan yihiin in badan oo ka mida gaalba hadduu yahay xoolihiisa waa la cuni karaa waa fikradan xagga kalena gaal xoolihiisa waa bannaanya gaalna xoolihiisu bannanya waa midka dagaalka nagula jira markaynu dagaal iclaansanno oo in idhaahno waan kula dagaalamayna markaa kadib xoolihiisa meel ka rags laakiin waad ku hoos noosha waa lagu soo dejiyey dokumentigii baa lagu siiyey waa lagu biilaa markaasaa waxaa leeda gaalka xoolihiisa waaba gaal sheekh waaba gaale maxay tahay xoolihiisa sooma banaana baa lagu leeyahy waaba gaale war waad ku hoos nooshahe ballanta ha ka bixin oo islaamka sumcaddiisa ha ku ciyaarin oo muslimiinta magacooda iyo diinta islaamka magaceeda ilaaliya oolayaal xaraamta ha laga fogaado xalaashana ha lagu dadaalo intaas ayaan kelimada kusoo gabagabaynayna hada wabilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wala ali saxbi wasalam jazaaka allahu khayran ogeysiis muhima kuwani muctamarka insha allah intii ugu muhiimsanaed waa noo hartay culammadoo dhan oo soo fadhiisata su-aalihiina oo laga jawaabo yani waxaad ogaataan qofka marka uu salaad sugaayo waa qof salaad ku jiroo kale yani maata matalan salaada maqribka markaan soo tukanno haddaan cishaha sugayno insha allah niyadna la nimaadno waa adoo salaad ku jiroo kale taa waxaa dheer cilmigiiba meeshaan ka dhegaysanayno marka khatimkii ugu muhiimsanaabaa haray insha allah qof walba markuu soo tukado hore ha ka soo noqdo jazakum allahu khayran haddana maaragtay waxba nooma harin shan daqiiqa camal baa noo hartay intaas maaragtay halasii wesee halasoo weseysto su-aalihiinana insha allah waxaan isku dayaynaa in caawa laga jawaabo insha allahu tacaala su-aalo badan bay dadku soo weydiisteen marka insha allahu intii aan ka gaari karno oo waktigu noo saamaxo ayaa laga jawaabi doonaa marka ha la soo noqdo jazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu